wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta soo saartay digniin adag oo ku saabsan khatarta ka dhalan karta kacsanaanta badda kadib markii la xaqiijiyey in sagaal qof oo dhalinyaro ah ay badda liiqday laba maalmood gudahooda ilaa iyo hadda waxaa la helay meydadka shan ka mid ah halka afar kalena weli la la-yahay iyadoo gurmadka raadintuna weli ay socoto wasaaradda waxay ku sheegtay war-saxaafadeed rasmi ah in xilligani la joogo uu yahay xilli badda ay aada u kacsan tahay taas oo abuuraysa khatar muuqda si toosa u saameyn kara doomaha kalluumaysiga kalluumaysatada iyo guud ahaan dadka ku sugan xeebaha soomaaliya qaar ka mid ah kalluumaysatada iyo shacabka ku sugan xeebaha magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey xilligan xaaladda ka jirta badda ayagoo bulshada ugu baaqay inay taxadiraan ilaahay nimcadiisa waa isbedeli kartaa oo wax ilahay gacantiisa ku jira waayo oo ma dhehayno lix bilood toddoba bilooday noqone ma dhehayno saddex bilooday noqonaysaa ma dhehayno dhibaatadii uu u jeedu dalaq leeya ilmaa ka dambeeya reeraa ka dambeeya waxaa ka dambeeya nafsadiisa ismaarayn badana aa jirta maarayntaas badanoo ninkan uu isu biimeeyey marka waxa waaye waa garab badanna way u baahan taha dadkan waa laga dadaali karaa inaysan ku baabi'in hataa lafteeda oo haddii la tayeeyo ama ayaga laftooda isku imaadaana istayeeyaan saa waa laga roonaana hadda labada beri aan soo dhaafna keliya meeqadadaa naga bax waa laga badbaadi karaa waxaas laakiin tabarteeda ma hayno ilaahan gacmo u horsa aad u badanaa la kulanaa shalaya ugu dambaysay waxaa naga gadoomay motor sigistiya ninka watay hadda ka horna waa maalin amba laba maalin uu maqnaa dadka dumay uu ka mid ahaa waa la helay shalay dhibaatadii ugu dambaysay asagay ku dhacday kabtan xabashoobay ku dhacday naaqwada xabashoob gandarsha afkeeduu ku gadoomay asaga iyo labadiisa caruur ma dooniyaad badbaadisaa mise qof bini aadan oo noolaad badbaadisaa labada ilmi asagaa lasoo badbaadiyay doontii iyo motoorka hadda saaqayaa lagu maqayaa lasoo jiida wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha baluuga waxay adkeynaysaa in la qaato feejignaan dheeraad ah islamarkaana lala socdo degniinaha cimilada iyo talooyinka hay-adaha rasmiga si loo yareeyo khataraha ka dhalan karta xaaladaha deg dega ee la xiriira badda